أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد jalsadan maanta oo khamiis ah waxaan xoogaa kaga sheekay doonaa waxyaalo dadka muslimiinta masaalix u ah fawaa'id u ah waxaana jecelnahay in uu socdo khamiisaha maanta marka waxaan ku soo qaadanaynaa mawduuc mushaahadaatii fii xaji hada alcaam aan magac uga dhignay culummadii hore raximahumullah waxa ay wax ka allifi jireen oo ka mid ahaa hababka ay wax u allifaan raxlaadka ay galaan in ay wax ka qoraan oo ay wax ka dawinaan iyadoo markaa ay dhici karto waxyaalaha ay la kulmaan raxlaadka dhexdeeda bacdu alfawaa'id inay ku jirto marka rixlooyinka wax laga alifi jiray waxaa ka mid ahaa rixlada xajka dadka muslimiinta ah ay sanad walba isugu tagaan almashaacir almuqadasa oo ah alxaju ilaa beyt illahi alxaraam waxaa ka mid ahaa culummadii wax ka aliftay rixlaadka xajka oo ugu dambeeyey alcallaama almufasir الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وهو له كتاب وكما قعابة رحلة إلى الحج أو رحلة الحج ملك وكسو حجي سفرك وكسو بالله إلا حج وكي ماذا وحيالي ولق المي أيو كغشيكي وآن فوائد كم مرين مركة مشاهدات كاتدان كشاكينو innagoo markaa dhowr qaybood ka dhigi doonaa qaybta koobaad waxay ku saabsan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa nicamta uu addoommihiisa u fidiyo waxa uu qiimo badan nicmada islaamka iyo sunnada nicmo ka weyn ma jirto nicmatulislaam wasunna waa afdalu nicmatan cala aliطlaaq waa nicma mutlaqa oo dhinac kastaba ka furan oo wax qayda aan lahayn oo ah nicmo aad iyo aad u weyn oo wax uu ilaahay uu bixiyo ugu sarreeyo nicmadu ma aha keliya in maaragtay aad haysato dhaqaale kugu filan waxaa cabto iyo waxaa cunto iyo waxaa xirato ay kuu diyaar yihiin fakerka noocaas oo kale ah qofka inuu u fekero waa feker qaasir ah weeyaan waa inuu dareemaa qofku nicmada ugu weyn oo ilaahay uu siiyey inay tahay nicmada iimaanka isla markaasna ama faqri ku sugnaaw ama dhibaato kale ku sugnaaw haddii ilaahay nicmadii iimaanka iyo islaamka iyo sunnada uu ku siiyey wax weyn buu ilaahay kuu galay oo mudan ilaahay inaa uga shukrido oo aad ku weynayso waxa uu yidhaahday alxasan ibn abilxasan albasri raximah ullah man laa yaraa lilaahi calayhi nicmatan ilaa fii madcamin wamashrabin aw libaasin faqad qasura cilmuh wa xadara cadaabu ninkaa taabiciga ah wuxuu leeyahay alxasan albasri ninkii aan arkayn ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu nicmo ku leeyahay korkiisa oo aan ahayn nicmada cunitaanka iyo cabitaanka iyo xiraadashada dharka qofkii nicmada intaa kaliya u arka oo aan nicmo kale dareensanayn taas ka weyn qofka aqoontiisu way gaaban tahay buu yidhaahday cadaabkiisuna waa diyaarsan yahay yacni qof wax weeyaan ag maray sawaabkii weeyaan dareenkiisuna uuna sax ahayn fekerkiisuna uu khaldan yahay marka nicmada iimaanka iyo sunnadu waa shay aad iyo aad u qiimo badan waxaa dhici karta dad badan inay islaam sheegtaan laakiin ay ag marsan yihiin sunnadii saxda ahayd oo marka waa nicmo labaad oo weyn inuu islaam ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka ka dhigo oo uu ugu daro inuu sunnadii waafaqo oo uu khadkii rasuulka iyo saxaabadiisa uu ku sugan yahay xagga ictiqaadka ama xagga suluuga iyo dhaqanka waxa uu wariyey abubakr bn abi shayba fi lmusanaf can ubay bni kacbin qaal calaykum biاsabiili wasunna fainahu laysa min cabdin calى sabiili wasunati dakara araxmana fafaadat caynaahu min khashyaة illahi famasathu nnaaru abada صxaabiga jliilka ah ubay ibnu kacab wuxuu leeyahay sida u wariyay abubakr bn abi shayba fi musanaf waxaa ku dadaashay buu yidhaahday waddada saxda iyo sunnada ma jiro addoon sunno iyo waddo saxa ku sugan oo ilaahi subxaanahu wa tacaala xusay oo markaa ay indhihiisu liimeeyaan ilaahay cabsidiisa oo markaa naaru ay taabato weligiiba وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فهي كذلك إذ أصابتها ريح فتحات ورقها عنها إلا تحاتت خطاياه كما يتحات عن هذه الشجرة ورقها waxa uu yidhaahday addoon ma jiro buu yidhaahday waddo wanaagsan iyo sunno ku sugan oo ilaahay xuse oo markaa jidhkiisa uu jarceeroodo ilaahay cabsidiisa awgeeda ilaa ninkaa wuxuu la mid yahay geed warqadihiisu ay qalaleen isagoo warqadihii ay qalaleen ayaa dabaylu ku dhacday markaas baa warqadihii ka daateen ninkaana warqadihii geedkaa ka daatay ayuu la mid yahay oo waxa weeyaan dunuubtiisu way daadanaysaa sida geedkaa warqadihiisu ay u daateen waina اqtisaadan fii sabiili wasunnatin khayru min ijtihaadin fii hayri sabiili wasunna fanduruu acmaalakum fain kaanat اqtisaadan aw ijtihaadan an takuuna calaa minhaaji اlambiyaa'i wa sunnatihim waxa uu yidhaahday in dhedhexaad lagu sameeyo sunnada iyo waddada saxda ah ayaa ka wanaagsan oo ka khayr badan in dadaal badan lagu bixiyo waddo aan sax ahayn oo sunnadii aan waafaqsanayn hadal aad aada iyo aada u weyn weeyaan camalkaadu haddii uu sunnada waafaqsan yahay haba kuu yaraadee wuu ka khayr badan yahay camal badan oo dadaal badan lagu bixiyey oo markaa sunnadii ag marsan waddadii saxda ahaydna ag weydaarsan فانظروا أعمالكم فإن كانت اقتسادا أو اجتهادا أن تكون على منهاج الأنبياء والسنة waxaad fiiridin buu yidhi acmaashiinna waad iska fiiridin haddii ay tahay dhexdhexaad iyo hadday dadaal badan tahaba in ay tahay minhaajkii ambiyada iyo waddadoodii inay waafaqsan tahay muqadimadaas waxaan u samaynaynaa waxaa la soo bandhigay sanadkan jihaas ay sameeyeen niman khubaro ah oo iiraaniyiin ah oo sinaacada qalabka iyo kombyuutarada ku soo bartay jaamicaad fii baritaaniya oo ka shaqeeya warshadda nukleerka ee iiraan ku taalla nimankaa waxay ahaayeen niman muhandisiin ah oo aad iyo aad sinaacada qalabka uu takhasusay oo jaamacaadka baritaaniya ka soo baxay kana shaqeeya warshadda nukleerka ee iiraan ku taala waxaa jira idaara la yidhaahdo idaaratu alcatabaati almuqadasa lilhadaaya wanuduur biqabri xusein bni cali bikarbala waxaad og tihiin alxusein ibnu cali radi allahu canhu inuu ku dugan yahay karbala meeshaas oo marka ay iiraan ama raafidadu ay ka sameeyeen wax aad iyo aad la yaab u leh idaarada marka waxaa weeyaan idaarada catabada muqadaska ah yacni albaabka xaramka shariifka ay ku magacaabeen oo ahaa qabrigii xuseen idaaro ka shaqayda oo loogu tala galay hadaayaadka qabriga loo soo hadeeyo iyo nuduurta laga galo inay farsamaydo ay habayso idaaradaas baa waxay ka dalabtay nimanka muhandisiinta ah jihaas inay soo sameeyaan ay markaa sharxeen hadafka ay ka leeyihiin jihaaskaas jihaaskaa marka markaa khurubarada ah loo yeeray waxaa idaaradu ay u sharaxday jihaaska ay doonayso iyo xajmiga uu la egyahay iyo shaqada uu qabanhayo bay aad uu sharaxday kadib way baxeen jihaaskii bay soo sameeyeen waxaa la keenay idaaradii awal dalabtay jihaaska in loo sameeyo oo ah idaarat alcatabaat almuqadasa lilhadaaya walmuduur biqabri lxusein bni caliyin bikarbala meel baa la dhigay markaa dadku way daawanhayeen muddo sanad ah sanad kadib ayaa la shaqo geliyey shaqada uu qabanaya marka maxay tahay jihaaskaas waxaa lagu rakibay jihaaskaas sajaadooyinka qabriga ku wareegsan ayaa lagu rakibay shaqada uu qabanaya maxay tahay waxay dhaheen wuxuu qabanhayaa dadka alxaram shariif oo ah qabriga xuseen dawaafahaya marka ay dawaafahayaan sajaadada ay ku kor socdaan boorka ka baxa ayuu aruurinhaya hawada ka aruurinhaya wuxuu leeyahay dhaheen jihaaskaasu qayb kombyuutar ah oo daqiiq ah oo qaybo qaybo u xiraysa aan kala badnayn qubaarkaas sajaadooyinka ka soo ba ayib qubaarkaas marka jihaaskaas intuu aruuriyo oo miisaan saaro ayuu bacaya ku xirxirahaya oo isla eg bacahaas buu ku sajilahayaa marka markii uu shaqada dhammeeyo bacahaas baa la aruurinhayaa waxaa la geynhayaa idaaratu alcatabaat almuqadasa saacadda subaxii halka saac ilaa kow iyo tobanka galbeeday socdaa uu shaqeeya maktabkaasuna uu furan yahay boorkaas bacaha ku jira ayaa qofkii soo dawaafa oo dawaafka soo dhammaysta meeshii uu hadduu xaramka dawaafo uu zamzamka ka cabi lahaa ayaa loo qaybinhayaa oo waa hadiyada ugu sarrayda ee ay bixido idaaradaas ka shaqayda alcatabaat almuqadasa lilhadaaya walmuduur marka dadkaasaa loo qaybinhayaa markay soo dawaafaan oo dawaafka ay dhammaystaan waana jihaas daqiiqahay leeyihiin oo aan kala badinaynin hadaayaadkaas bacaha uu ku xidhahayo si aan dadku u kala badsan barakada qabriga xuseenka waa jihaas daqiiqah bay dhaheen oo darra ka mida qubaarkaas aan beerdaraynayn aanan kala badinaynin qaybaha uu ku xirxidhahayo bacyaalahaas waxay dhaheen marka subaxii halka saac ilaa galabtii kooiyo tobanka wuu shaqaynhayaa laakiin haddii qof uu imaado kooiyo tobanka saac kadib waxa aan loo helaynin marka qubaarkii ma loo helaayo marka waxaa la siinhayaa lagu samar siinhayaa bacdii lagu xiri lahaa qubaarka oo bannaan baa la siinhayaa oo qayb un barakadii ka mida weeyaan weli qubaarkii ma soo gelin barakada laakiin lama hayo hadda qubaarkii marka qaybtaas barako qaadaa leeyahay marka nimanka sidaa u fekerahaya waxa ay sameeyaan aslixa nawowiya waxay ku jiraan dowladaha maaragtay aslixada nawowiga ah iyo masaanicda nawowigaa leh meeshaa waxaa kaaga muuqanaysa marka sinaacada taqadumkeeda iyo xaqa fahmigiisa inuuna shaqo isku lahayn oo qofku uu ka gaari karo taqadumka sinaaciga ah iyo horumarka maadiga ah meel aad iyo aad u sarrayda isagoo isla markaasna xaggii diinka iyo caqiidada sifir sifir ka jiro marka waxaa ka garanaysaa meesha iiraan oo mar kasta ka hadasha islaamka oo isku dayda inay matasho mimbarka islaamka fi lmaxaafil dawliya diinka ay difaacayso iyo islaamka ay sharxaydo waa wax u noocaas oo kaleeto aan ka duwanayn waxaas waqfada ku xigta waxa weeyaan waxa la yidhaahdo atib ulbadiil caafimaadka waa shay aad iyo aad u qiimo badan oo nicmo weyn oo ilaahay uu bixiyo alimaamu dahabi wuxuu yidhaahday alcaafiyatu afdal maa ancama allaahu biha cala alinsaani bacda alislaam caafimaadka waxa weeyaan waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu ugu nacameeyo addoonka islaamka kadib waa caafimaadka إذ لا يتمكن من حسن تصرفه والقيام بطاعة ربه إلا بوجودها ولا مثل لها فليشكرها العبد ولا يكفرها وحو يراهدي سببتنا وحو إياه سورة قال أدونك أما أها إنسانك أه إن أو دقدقاقه أو شغليس أو قبصده أو إلهي طاعديس أو إسوتاقه حدوث العافمات لهيه wax la mida lama arko caafimaadka islaamka kadib waxaa qofka marka la gudboon inuu nicmada ilaahay ugu fidiyo ku shukriyo oo uusan ku kufrin marka caafimaadku waa shay aad iyo aad u qaali ah oo aad iyo aad u qiimo badan oo aan nicmo ilaahay uu bixiyo waxa uu wariyay imaamu tirmidi can alcabaas bni cabdilmuطalib qaal qultu yaa rasuula allah callimnii shay-an as'aluhu allaha caza wajalla waxaa i bartaa buu yidhaahda cabbaas camu rasuulillahi sal l slam shay aan ilaahay weydiisto markaasuu rasuulku wuxuu yidhi sal illaaha alcaafiya ilaahay caafimaad weydiiso caafimaad xisi ah iyo macnawi labaduba caafimaad waa yihiin waxyaalaha halaaga aakhiro keeni kara hadduu ilahay kaa badbaadiyo macaasida waa caafimaad marka caafimaadku ma aha caafimaadka jasadka kaliya waa caafimaad ku saabsan diinka iyo jasadka labadaba قال فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى مدة أيام كم غنابو إرادي وقصوا الله تمكاسا وحكو إرادي وحا إبرتا وح إلهي أنوي فيستو مكاسو وحو يريبو يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية إلهي عافية ويديسو يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية في الدنيا والآخرة إلهي عافماد ويديس الدنيا آخرة هذا حديث صحيح وحاوكلة النبي وري من حديث سلمة بن عبيد الله الخضمي عن أبيه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا ninkii waa baraysta isagoo aamin u ah sirdigiisa yacni ahalkiisa iyo ilmihiisa iyo maalkiisa ammaan u oo u haysta oo intaas aan welwel ka hayn in ammaankoodu uu xumaado mucaafan fii jasadihi ilaahayna caafimaad uu jasadkiisa u siiyey cindahu quutu yowmihi maanta wax uu cunana haysta ninkaa waxa uu la mid yahay nin adduunyadii oo dhan loo soo aruuriyey buu la mid yahay waa saddexdaa shay nin aamin ku ah ahalkiisa iyo maalkiisii jasadkiisana caafimaad ilaahay uu u geliyey wax buu maanta cunan haysta nicmada adduunyada intaas bay ku dhantahay wax ka dambeeya ma jiro waxa uu kaloo tirmidi wariyey min xadiidi abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له ألم نصحي لك جسمك ونرويك من الماء البارد يوم القيامة ما دام أمك عافمات أبويهي نعموينك إلهي أغفريه وحا شيء أغفريه وإلهي سبحانه وتعالى يوم القيامة أدونك ويديه نعموينك إن لغيره هذا ميانا جسدك العافمات كوسينين miyaanaan biyo qabow kaa dherijinin waxaa laga sheegay xikmati daawuud calayhi salaam inuu yidhaahday alcaafiyatu mulkun khafiyun wa qammu saacatin waharamu sana caafimaadku waxa weeyaan mulki iyo dowladnimo qarsoon waxaa isla eg saacad murugteed iyo sanad haramkeed hal saac qofka hadduu murgo inuu waxaa dhici karta hal sano uu jaro hal maalin ama hal saaca hadduu murgo inuu hal sano jaro cumrigiisa waayo caafimaadka ayuu dhib weyn u keenaa murugta iyo waxa weeyaan xusniga waxaa la yidhaahdaa alcaafiyatu taajun calaa ru'uusi alasixaa laa yubsiruha ila almardaa caafimaadku waxa weeyaan taaj saaran dadka caafimaadka qaba oo aysan arkaynin kuwa aan jiranayno aysan arkayn kuwa jiran baa ujeeda waxa uu yidhaahday alimaamu dahabi fii kitaabi اطib الnabowi ina alwaajiba calى kuli muslim an yataqaraba ilى اllahi tacala bikuli ma yumkinuhu min alqurubaat wayastafriqa wuscahu fi اlqiyaami biاlawaamiri wاطaacaat waanfacu اlwasaa'il waanjaxu اlqurubaati bacda imtihaali الطaacaati waاjtinaabi اlmanhiyaati ma yacuudu nafcuhu calى اnnaasi min xifdi صixatihim ومداواة أمراضهم إذ العاaفية أمر مطلوب في الأدعية الشرعية والعباadات waxa uu leeyahay imaam nawwi waxaa waajib ku ah qof kastoo muslima inuu ilaahay uu ugu dhowaado wax kasta oo u suuro gelahaya oo qurubaad iyo daacaad ah oo karaankiisana uu istifraaqo oo uu isu taago awaamirta ilaahay iyo daacaadkiisa waxyaalaha qurubaadka waxa ugu wanaagsan waxaa ka mida buu leeyahay markii qofku uu daacaadkii awaamirta ahaa iyo manhiyaadkii uu ka fogaanhayay la yimaado wixii nafcigiisu uu soo gaarayo dadka oo ah caafimaadkooda in la xifdiyo oo amraaddoodana la daaweeyo caafimaadka wuxuu leeyahay waa amar lagu dalbay adciyada sharciga ah iyo cibaadaadkaba oo adciyada sharciga ah wax badanba waxaa ku jira wax laysku daaweeyo umad kasta oo adduunyada ku noolaa jirtay waxay lahaa jirtay wax ku saabsan caafimaadka iyo cudurka iyo fahmiga asbaabta caafimaadka iyo asbaabta cudurrada adib ulbadiil musalax waxa weyn hadda la isticmaalo oo loola jeedo ibbi ka duwan ibbiga orobiga ah oo ah cirbadaha iyo kaniiniyaalka iyo sharubooyinka iyo wixii ku la mid ah oo waxaa la leeyahay marka dibbigaas oo rabbiga ah waa dibbi runtii dibbigii horeeto daboolay laakiin arrimo badan oo caafimaadka asaas u ah u fashilmay inuu daaweeyo markaas baa dadka hadda zamankan waxay leeyihiin waxaa loo baahan yahay dibbigii hore in loo laabto oo aan dadaal badan lagu bixin ama aan amaal badan lagu xirin dibbiga rabbiga ah ee dibbigii hore loo laabto oo qadiimka ahaa oo ummad kastaba ay qayb ku laheed culammadii hore islaamka marka dibbiga way ku dadaali jireen iyo caafimaadka inay wax ka fahmaan oo aad iyo aad bay ahmiyad u sii jireen oo way baran jireen oo kutub bay ka alifi jireen waxaa laga wariyey alimaamu shaafici inuu yidhaahday alcilmu cilmaani cilmu lfiqhi liladyaan wa cilmu طibbi lilabdaan wamaa siwaa dalika fabulqat majlis وقال إذا دخلت بلدة ولا تجد فيها حاكما عدلا ولا ماء جاريا وطبيبا رفيقا فلا تسكنها وقال أيضا لا تسكن بلدة لا يكون فيها عالم ينبئك عن دينك ولا طبيب ينبئك عن أمر بدنك waxaa uu leeyahay cilmiga laba qaybood weeyaan cilmiga fiqhiga yacni diinka waxay ku saabsanaa fiqhi la yidhaahdo wixii ku saabsan marka diinka iyo barashadiisa waa wax diin ah wixii ku saabsan dibbigana badankaa loogu talagalay marka labadooduba waa laba qaybood oo midna diinka in lagu saxo loogu talagalay midna in badanka lagu hagaajiyo loogu talagalay diinkii waxaa guda kara badan saliim ah min alamraad wuu intaas ka soo haray wuxuu yidhi waa majliska wax laysku dhaafiyo haddaad magaalo gasho buu yidhaahdo oo aadan ka helinin xaakim caadil ah ama biyo socdo oo laga faa'iidaysto oo la cabo ama nin takhtar ahoo wanaagsan oo waxyaqaanaha askunin buu yidhi in la askuna ma astaahisho beled ha askunin buu yidhaahday aadan ka helaynin caalim diinkaada kaaga warrama ama takhtar cudurradaada kaaga warrama aadan ka helinin hadeg xarmalة بن yaحyى wuxuu yidhahda kaana الshaaficiyu yatalahafu calى ma dayaca اlmuslimuuna min الطib وayaquul dayacuu ثuluث اlcilmi wawakaluuhu ilى اlyahuudi والnasaara waxa uu yidhaahday shaafici waxa uu ka muujinhayey walbahaar waxa muslimiintu ay dayaceen oo caafimaadka iyo ibiga oo wuxuu dhahahayey waxay dayaceen ثuluث اlcilmi oo ay u daayeen yahuudda iyo nasaarada dad badan marka oo culummada islaamka ka mid ah ayaa kutub badan ka alifay ibbiga ay ku magacaabaan ib nabowi ama ib shacbi kutub mustaqil ah iyo kutub ku dhex jirta kutubta sunnada oo waxaa arkaysa alimaam bukhaari fii jaamicihi صaxiix kitaabu ibi baa ku dhex jira waxaa ka mida kutubta gaarka loo alifay kitaabu طibi annabawi ila abi nucaym alasbahaani waa kitaab laba mujallad oo madbuuca saddex ka mida ardadii shaykhulislaam ibnu taymiya ayaa iyaguna wax ka alifay طibiga mid waa ibnuqayim midna waa dahabi kan u dambeeya waxaa la yidhaahdaa jamaaluddiin yuusuf ibnu moxamed ibnu mascuud assuramari assuramari assuramari waa nin ka mida ardadii shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uu leeyahay kitaabku ku magacaabay shifaau alaalaam fii طibbi ahlilislaam warka marka waxaa keenay waxaa jiray beriga aan jaamacadda dhiganaynay jaamacat umulquraa waxay lahayd markas la yidhaahdo markas albuxuuth alcilmiya nin doctor ah oo ciraaqi ayaa ka shaqayn jiray oo xooga aan caraaqo naga dhexaysay ninkaa marka qaybta ku saabsan makhduudaadka iyuu madax ka ahaa sanadkan baan marka meeshii soo siyaartay ninkii baan qaabilay niman kaleeta baa u yimaaday adiga sheeko dheer baa la gala marka markaasaa waxaa laga sheekeeyey atibulbadiil markaas buu wuxuu sheegay inuu taxriijiyo kitaabkan u dambeeyey oo la yidhaha shifaa alaalaam iyo tibi ahlilislaam waxa uu yidhahda marka ihtimaam ayaan ku bixiyaa buu yidhaahday tibbiga badiilka ah mar arrimo arrintaas kallifa igu dhaceen kadib waxa uu yidhaahday alxaalib ayaa waxaa ii gala buu yidhi dhagax xaalibka waxa waye meesha kaalidu ay soo martaan albowlaha ama tubada ay kaalidu soo marto dhagax baa isku gooyi marka xanuun badan iyo dhibaato badan buu igu keena buu yidhaah berigii dambe cisbitaal ay jaamacaddu leedahay baan tegey buu yidhaahday marka asho ay saareen waa fiiriyeen waxay dhaheen waxaa u baahan tahay camaliya jiraaxiya in la qalo meesha dhagaxa laga soo saaro cisbitaal weyn oo marka mustashfa nuur la yidhaahdo iyo xawileen buu yidhaahday cisbitaalkii baan tegey taxliilaad iyo ashyaca iyo waxbay iga qaadeen waxay dhaheen waa dhagax khatar ah oo si deg dega in loo qalo u baahan marka sabdi iyo axad iyo isniin naga maqnaa isniinta noo imaan way dhaheen waa qalayna waan ka soo tegey buu yidhaahday maalintii arbacada khamiistii iyo jimcadii yaan xanuun la joogay buu yidhi maalintii jimcada yaan i yimid markaasu wuxuu yidhi buu yidhi nin baa xanuunsan niyahow nakeen aan soo ziyaaranay markaasaa waxaa idigu yidhaah anugu de qof ma ziyaar karo anin baa xanuunsan ee marka adiga keliya iska aad markaasuu wuxuu yidhi xaggee lagaa hayaa markaasaa waxaa idigu yidhi arrintaas baa igu dhacday markaasuu wuxuu yidhi waxaan kuu sheegahayaa wax ka wanaagsan barnaamijkaas ee jarrib maxay tahay baan idigu yidhi anigoo markaas aan ahmiyad weyn siinaynin wuxuu yidhi buu yidhi waxaa soo qaadataa saliid zaytuun oo nadiif ah boqolkiiba boqol waxaa ku shubaysaa buu yidhaahday koobka caanaha lagu cabo dhuuban markuu musgaaro ayaa niimo dhanaan wanaagsan oo nadiif oo biyo badan aad soo qaadanaysaa waa ku miiraysaa buu yidhi nuska kalea ka buuxinaysaa koobkii markuu u buuxsamo salaada fajarka aad dukato baad isku qasaydaa oo cabaysan waxaan u malayn buu yidhi in intaas ay kaaga aadi doonto inaad isqasho markaasaa waxaan ku yidhi buu yidhaahday niyo waxaas wax aan fahamsanaa ma aha markaasuu yidhi adiga iska jar buu yidhi maa taksar wax khasaaraa kala kulmi mayside bal iska jar waayahaanbuyii waktisa ma hayo markaasuu yidhi sabdiga cab subax iyo sabdiga baan cabo buu yidhi adiga hal saac guurood baa waxaa dareen buu yidhi marka maqan inuu hayo yaa subaxi buu yidhaahday waan kaadiyey kaadidii baa waxa soo raaca buu yidhi wax adadag meeshii dhulka aheed baan ku kaadiyey buu yidhaahday dhagax baa kaadii soo raacay dhagaxiibaan soo qaaday waan taataabtay maraan ku duubtay waan soo wuxuu yidhi isbitaalkii yarka ahaan ula tego waxaa yidhi waxbaa iga soo baxay ee iga saa iga baara meeshii oo ashaca iga saara markaas uu ashaca isaaray waa fiiriyey wuxuu yidhi meeshii waxba kuma jiraan maxaa samayday baa ka soo dawey waxaa yidhi anaa kuu sheegi doona kii weynaay oo aan qalitaanka ku ballansanay baa tegay buu yidhi markaasaa waxaa yidhi ashaca igu celiya waxbaan dareemay aa ay wadeen ashicada saaren waxay dhaheen meesha waxba kama muuqdaan maxaa samayday markaasaa dhagax ku dhiibo yidhi dhagaxan baa iga soo baxay dhagaxii bay taabtaabteen waxay dhaheen see isaga soo bixisay si aan loogyahay isaga soo bixiyaa igu yidhi kasoo dhaqaaji markaas baan waxaan ku talagala u yidhi marka darbi badiilka inaan maaragtay ihtimaam siiyo oo dadaal ku bixiyo meeshii intii la joogay baa wuxuu yidhaahday nin bakistaani ah baa i yimid buu yidhaahda halkan igu yimid markaasuu wuxuu yidhi kutubta makhduudaadka ama ku saabsan derbiga badiilka ah bal ka sheeg maxaa ka haysaa buu yidhi waxaan ku yidhi buu yidhaahday wax badan baan ka hayaa waxyaalo buu marka iga dal buu yidhi waxyaalo badan baan u suureeyey kadib baan waxaa idhi buu yidhi maxaa ka shaqaysaa markaasuu wuxuu yidhaahday xakiim baan ahay fi dibi lbadiil oo isbitaallo baan bakistaan ku leeyahay oo arda baan leeyahay wuu yidhaahday marka arrintaas baan ka shaqeeyaa buu yidhi markaasaan waxaa idhi buu yidhaahday bal hadda ka warran maxaa maaragtay tawsiye fiican iyo dardaaran fiican a iga sii kartaa mawduucaas markaasuu wuxuu yidhi saas logii fiirshay wuxuu yidhaahday aduu caafimaad baa qabtaa hadda waxba uma baahnin buu yidhi markaasa waxaa idhi wax muhiima ii sheeg marka hadda aan kula shaqeeyo oo kutub baan kuu sawiray markaasuu wuxuu yidhi buu yidhi waxaad yeelaysaa samniga barriga waxa la yidhaahdo yacni subaga baadiyaha laga keeno oo nadiifka ahoo wax kalada haba yaraatee aan lahayn markaa fatra joogto sanka isaga shubuu yidhi haye hadday la waayo wuxuu yidhi zayd zaytuunka khaaliska oo nadiifka ah sanka isaga shubuuye haddii la waayo zaytu lowska lowska saliidda laga sameeyo oo khaalis ah isku shub maxaa jira wuxuu yidhi sanku wuxuu ka mid yihuu yidhi marka timaha yar oo ku yaalla xibno xasaas ah oo jidhka si degdega u gaarsiiya buu yidhi wixii iyaga taabta marka subagga noocaas oo kaleeta ah wuxuu yidhi jidhka iyo neerbaha bay xoog siiyaan buu yidhi marka haddaad sidaas yeesho neerbaha iyo jidhka oo dhan xoog buu kuu yeelanhayaa buu yidhi marka weligaa ha hilmaan buu kuu yidhi arrintaas waxa marka la doonahayana waa wax saafi ah oo qof uu hubo ismarinhaya ama isku shubahaya inta suuqaan tagto saliid maaragtay saliid cadday oo subaga laga dhiga haddada sanka isagoo shubto madaxa ku qarxo hadde adigaa ka mas-uula ee waa waxaa hubto un boqol boqol ah u hubto ayib caafimaadka laba qaybood weeyaan xifdu sixa mudaawaat ulmarad caafimaadka in la xifdiyo waa qayb ka mid a caafimaadka ama dibiga oo qofka caafimaadka qabaa inuu caafimaadkiisa xifdiyo oo asbaabtu ku xifdi lahaa uu ku dadaalo waa qayb ka mida marka caafimaadka hadduu qofku xanuunsadona in la daaweeyo waa qaybtii kale qaybtaas dambe marka haddee dadka adibada ama takhaatiirta aha garanaya sida ay u daaweeyaan ama ha ku daaweeyaan dibiga orobiga ama midka yunaaniga ah ama midkii maaragtay badiilka ah laakiin caafimaadka xafdintiisa waa wax ku saabsan haqaafada qofka uu leeyahay iyo fahmiga uu u leeyahay waxyaalaha faa'iidada leh iyo waxyaalaha dhib kale waxaasba markaa loo baahan yahay qofku inuu wax ka fahmo oo uu ku dadaalo in uu ka faa'iidaysto waxaa la yidhaahdaa aliqlaalu min addaar khayrun min alikhaari min annaafic shayga dhib kale inaad ka fogaato aad u yaraydo ayaa waxay ka wanaagsan tahay shay wanaagsan inaad ku dadaasho ood isticmaasho qofka waxaad dhici karta wax kasta oo qarriba caafimaadka inuu isticmaalo hadhowtoona uu ku dadaalo inuu isku daaweeyo isbitaallada maaragtay qaaliga ah iyo cilaajaadka qaaliga waa khalad weeye waxaa dhib kale inaad iska ilaalidaa waxay ka wanaagsan tahay wax wanaagsan inaad isku daaweydo ama isbitaallo sare inaad iska daaweydo marka bacdu alqawaacid oo ku saabsan fii xifdi sixa waxaa ka mid ah hawada la neefsado inay nadiif tahay waa qayb muhiim ah weeyaan fii xifdi sixa waxaa og tihiin dowladaha la leeyahay sanaacadii hore u mareen oo warshadaha badan qaac warshadahaas ay soo saaraan in ay sababto cudurro badan hawada marka waxyaalaha khariba waxaa ka mid a qaaca iyo waxyaalaha urkooda una wanaagsanayn oo ku baxo hawadu markii ay nadiif tahay oo qofku marka uu hawadaas qaato caafimaadkiisa qayb baa u xifdisan marka oo u dhowran hawadaa marka waxaa loo baahan yahay inaynan ahayn hawo qaac badan ku baxay oo mulawas ah ama qaac maaragtay sagaab uu ku baxay ama qaac warshadeed ay ku baxeen ama waxyaalaha ur kale oo qashimada ah oo waddooyinka la dhigo hawo ka nadiif hadday hawadu nadiif tahay qayb caafimaadka ka mid ahaa xifdisan hadday hawadu kharibanto qayb caafimaadka ka mid ah ayaa kharibmay weliba waxaa la yidhaahdaa cinda tagayuri alhawaa yakuunu alwabaa markay hawadu kharibanto cudurrada khatarta oo dadka dhammeeya oo baabi'iya ayay sabab u noqotaa inay intishaaraan oo ay fidaan marka dadka warshadaha yaryar leh oo intay warshadda daaraan hawada ku sii daynhay qaaca waxaa waajib ku ah in ay hawada ka ilaaliyaan qaacaas hadday kari karaan waa arrin laga maarmaan ah oo waajib hawada la neefsanhayo muslimka ka dhaxayda haddii marka qof isagu si gaara uu u kharibo waa jariimo uu ka gelahayo caafimaadka guud marka dadka warshadaha yaryar leh oo qaaca iska sii daynhaya oo wax mas-uuliyada iska saaraynin hadday u suuro gelayso inay qaacaas hawada ka celiyaan oo meelo kale ay ku furaan inay arrinkaas sameeyaana waajib ku ah waa masalo sharci oo ibbi ah ninkii warshad lahu ogow ninkii warshad lahu maqal dadka soomaalida waxay caadaystaan oo caado u noqotay qashinka inta lagu sugo kiisas ama jawaano in laamiga lagu soo tuuro ama waddada lagu soo tuuro ama qofku markuu uu guri dhisto inuu guriga hoostiisa tubo ka soo bixiyo oo uu jidka la marahay ku sii daayo wixii qashinahoo gurigiisa uu ka soo xaaqo waxaa arkaysa marka waddooyinkan la maro wadda madoobaatay oo sidii qashinku ugu dhacahayey oo biyaha wasaqda ay ugu dhacahayeen ciiddii ay madoobaatay dadka noocaas sameeya oo caado ka dhigtay inay qashinka gurigooda ay ka soo xaaqaan laamiga dhigaan ama waddada dhigaan ama waddada ay ku sii daayaan qashinka gurigooda ay ka soo xaaqaan dadkaas kabaa'iru dunuub ayay ku jiraan dadkaas waxay ku sugan yihiin min kabaa'iri dunuub sababtu waxa weeyaan macsiyo mustamir ah oo leyla nahaar u socota ayaa ku socota islaamka wuxuu amray in waddada la nabadgeliyo oo wixii dhib ahna laga qaado tacaaliimtii islaamka ayay khilaafeen oo waddadii bay dhibaatadoodii iyo wasaqdoodii si joogto ah ugu sii daayeen marka qofka ay waddada ugu furan tahay tubbo qashinku uu ka soo burqado ha ogaado inuu kabaa'iru dunuub ku sugan yahay qofkaas oo ay waajib ay ku tahay inuu tubbadaas ka leexiyo waddada muslimiinta oo meel kaleeto oo waxa weeyaan waddada muslimiinta aan ahayn uu qashinkiisa ku sii daayo wax dhulkii nadiifinhaya oo mas-uuliyad guud isi saaray ma hayno waxaa loo baahan yahay marka arrintaas qof kastaba inuu waajibkaas isagu guto oo uu iska badbaadiyo dembigaas leyla nahaar ku socdo waxaa ka mid a waxyaalaha caafimaadka xifdiya alixtidaal fi alakli waashurbi waaljimaac dhexdhexaad in lagu sameeyo cunitaanka iyo cabbitaanka iyo is-aragga haweenka waxa uu yidhaahday nin salafka ka mid ah caliy bnu xusein caliy bnu xasan bnu waaqid nin la yidhahdo wuxuu yidhaahday jamaca allahu subxaanahu wa tacaala addiba kullahu fii nisfi aayatin qaala tacaala wakuluu washrabuu walaa tusrifuu waxa uu yidhahdo ilaahay caba oo cuna xadgudubna iska ilaaliya aayaddaas barkeed ayuu ilaahay qawaacidii dibbiga ugu muhiimsanaed ku soo aruuriyey wax cuna oo wax caba xadgudubna ha ku samaynina labadooda haddii qofku marka uu wax cuno ilaa uu dhuunta ka keeno cunadii xadgudub buu sameeyey cudurro badan buuna diyaar u yahay cabitaankan waa sidaas oo kale waxa uu wariyey imaamu tirmidi wanasaa'i nabiga inuu yidhaahday maa mala ibnu aadama wicaa'an sharan min baطnih بxasb بن aadam luqaymaat أw أkalaat yuqimna sulbة fain kaana laa maxaalة faثuluث لطacaamihi وثuluث لشharaabihi وثuluث لnafasih waxa uu yidhaahday nebigu ibnu aadamku ma uusan buuxinin weel ka shar badan calooshiisa ibnu aadam waxaa ku aada xooga uu cuno oo uu dhabarkiisa ku adkeeyo haddii laga maarmaan ay noqoto marka inuu calooshiisa wax badan ku shubo waa inuuna ka badan waxa uu ku shubahayaa ulu oo cunno ah iyo ulu cabitaan ah iyo ulu maran wuxuu ka mid yahay marka baabkaas min abwaabi xifdi sixa qofka marka waa inuunan calooshiisa cabitaankana ka buuxin cunitaankana ka buuxin ee cunnada uu ka istaagaa isagoo ishtahaynhaya oo weli doonaya waa inuu ka istaaga waxa uu yidhahda imaamu dahabi iclam ana الشبع أو الشبع بضعة ظهرت بعد القرن الأول ويراه دركت قفك علوشي سبوحيو وبدعة ويراه ذهبي في كتابه الطب النبوي صاب حضي القرن الأول كذب القرن الأول ما ينجر من برنامج كاس وحا كمذا حفظ الصحة قفك إنه اسكا إلالية سواء قلنا وانا يعلوشي سعنا أي كبي وحضا متكن إنه بغرقه وكذب كيه waxaa laga wariyey ibnu siina inuu yidhaahdo ixdar طacaaman qabla hadmi طacaam cunnadii hore caloosha iyadoo ku jirtoon ka bixinin mid kale inaad ka dabgeedo iska ilaali buu yidhaah waxaa ka mid a aadaabta qofka hadduu cunno cunahayo cunnada dhexdeeda waa inuusan biyo cabinin ama cunnada markuu uu dhammaysto kadib inuusan biyo ka dabageynin muddo waa inuu u kaadiyaa cunnada caloosha gashay ee calooshu ka shaqaydo oo dheefshiidku uu shiido muddo kadib hadduu biyo cabahayona waa inuusan biyahaas uusan ka dherginin intii uu cabi lahaa nuskeedu waa inuu caba oo uunan caloosha biyo ka buuxinin xataa muddo kadib haddii uu waxa waxa weeyaan biyaha ama cabitaanka uu cabahayona wax aad iyo aad u qabo waa inuu iska ilaaliyo waxyaalaha jallaatooyinka iyo barafyada iyo wax faa'iida ma laha wax wanaagana kuma jiro waxyaalaha caafimaadka dhibka ku ahayay ka mid yihiin waa inuu iska ilaaliyaa marka wax aad iyo aad u qabow khaasatan cunno kulul markuu cabo wax qabow hadduu ka dabageeyo waa khatar sida ay dhaheen adibada kuwii horeeto kuwaan ma naqaan hadda waxay dhahaan ayib waxaa ka mid ah qawaacidda xifdu sixa haddii ay suuragal tahay qofku inuu cunno isku daaweeyo inuusan daawo isku daaweyn haddayba suuragal noqoto cunno wanaagsanoo dabiici ah inuu isticmaalo oo uga kaaftoomo inuu daawo qaato taasaa ka horayda bay dhaheen inuu taas ku dadaalaa wanaagsan haddii cudurka aadan garanaynku haya inaad ku dhacdo daawo ma wanaagsana bay dhaheen ilaa laga hubiyo cudurka ku haya waxaad dhici karta inaad ku dhacdo daawo dhib keeni karta cudurkiiaadiina aan shaqo ku lahayn aqwaasha bacdu aladiba alqudaama waxaa ka mid ah abuqraad ninka la yidhahdo waadicu cilmi ibbi nin ka mid ah takhaatiirta hore yunaanka ayuu ka mid ahayoo la yidhaahdo qawaacida ibbiga dadka aad wax uga alifay buu ugu sarreeyey ugu horreeyey ninka isagoo marka aan diin haysan ayaa un waxa uu u fahamsanaay akhlaaq abiib oo waxa uu samay jiray dadka aan waxba haysanoo fuqarada ah ama dhaqaalo weyn aan haysanin daaweynta uu daaweeyo waxba kama uusan qaadan jirin laakiin dadka aad lacagta u haysto wax ka qaadan jiri waa nin marka aan marka diin haysanin laakiin akhlaaqdii ibbiga baa waxay dariinsiiday dadka fuqarada in wax laga qaado inaysan akhlaaq takhtar ahayn waxaana dhici karta maanta qof dhiman haya qof muslim ah oo inuu takhtar yahay sheegan haya qof muslimoo waxba haysanoo dhiman haya oo uu daaweyn karo inuusan isku dayin inuu daaweeyo oo noloshiisa badbaadiyo marka akhlaaqdii kufaarta adibada xataa ma aha fadlan inay noqoto akhlaaq dad muslimiin oo adiba waxa uu dhihi jiray ninkaas abuqraar yudaawaa kullu caliilin bicaqaaqiiri ardihi wuxuu dhihi jiray nin kasta oo xanuunsan waa in lagu dayaa in lagu daaweydo waddankiisa daawada ka soo kooda waddan walba dabiic uu leeyahay cudurkiisa iyo waxaa ka soo baxaa waa is-aadan yihi wuxuu leeyahay marka waa qaacido muhiim ah qof kasta waddanka uu joogo daawada ka soo go'da inuu isku daaweeyo taas baa ka mafcuul badan waddan kale mid laga keeno haddii wax laga qaban karo soo waxaa lagu yidhaahday ayulcayshi khayr nolosha tee u wanaagsan markaasuu yidhaahday alamnu maca alfaqri khayrun min alghina maca alkhawf waxa uu yidhaahday amniga faqri ku dhex jira ayaa ka wanaagsan buu yidhaahday tanaadnimo ama qaninimo cabsi la dhex joogta ama cabsi la derisa cabsidu waxay ka mid tahay waxyaalaha caafimaadka dhibaateeya bay ka mid tahay qofka inuu ku nool yahay cabsi un waxa uu dhihi jiray aqwaashiisa ka mida kullu kaiirin fahuwa mudaadin liabiicati faltakun iladcimatu walashribatu waljimaacu qasdan wax kasta oo badan dabiicadaybay ka soo horjeedaan buu dhihi jiray marka cunnada aa cunayso iyo biyaha aa cabayso iyo ahalkaada is-aragooda waa inuu dhexdhexaad noqdaa oo aadan iska qadin wax walba waxaa ka mida dadka aqoonta u lahay dadkuna ayna u malaynayn inuu aqoon u lahaa alimaam ashaafici fi ibbi dadaal badan buu ku bixi jiray dibbiga iyo fahmigiisa iyo dadka muslimiinta ah inuu kala taliyo inay ku dadaalaan dibbiga heer wuxuu gaarsiisnaa raggii horeeto takhaatiirtii hore qalabkan la saaro oo lagu dhegaysto jidhka ma aysan lahaa jirinin laakiin waxay haysteen wax ka muhiimsan oo ah waxa la yidhaha nabad inta farta la saaro qofka jidhkiisa in laga fahmo cudurka haya qofkaas min khilaali sida ay xididadiisa u boodahayaan waan taxasus aad iyo aad daqiiq u ah oo dadkii horeetona ay yaqiineen oo meesha laga saaro hadda bahasha samaacada farta inta laga saaro qofka la yidhaahdo cudurkaasuu qaba aniga oo muddo gaas caloosha iga hayi jiray ayaa nin suuri ah jiddaan mar ku qaabilnay oo la yidhi ninkan waxa uu aad u yaqaanaa nabadka iyo cudurrada maaragtay farta intuu saaro ninkii baan u tagnay markaasuu wuxuu yidhi qofna iwana waxba ii sheegi qofnaywna ii sharxin waxa haya anaa idiin sheegaya keen gacantaada buu gacantii baan dhiiba halkaas buu marka saas farta ugu riixay iyo suuq shan daqiiquu hayay markaasuu wuxuu yidhi saddex sano ayaa caloosha gaas kaaga furan markaasaa iri ma shayaadiina kuu sheeg shayaadiin baa kuu sheegtay mayna iska daa buu yidhi saas buu ashaafici arrinkaas buu wax ka yaqiinay waxa uu wariyey albayhaqi fii manaaqib ashaafici عن المزني قال مرض الشافعي فدخلنا عليه نعوده شافعي بقى حنوسده بو يراهدي فكاسا مسو قلنا انكو سو بوقنيني فقال بعض من حضر له الا ناتيك بطبيب dadkii marka u yimid baa waxay ku yiraahdeen qayb ka mid ah takhtar ma kuugu yeernaa markaas uu yidhi haa takhtarkii baa u yeeray buu yidhaa waa u yimid markaas markaasuu gacantii farta ka saaray buu yidhaa gacantii shaafici farta saaray takhtarkii markaasuu shaaficina fartii uu asagu uu saaray uu asaguna wuxuu ka fahmay inuu xanuunsan yahay takhtarka fartuu isagu saaray buu isaguna wuxuu ka fahmay farta uu saaray inay inuu jirkeeda xanuunsan yahay markaasuu intuu hoos fiiriyey buu wuxuu yidhaahday jaaءa الطabiibu yajusunii fajasastuhu faida الطabiibu lima bihi min xaali wqada yucaalijunii biطuuli saqaamihi aw siqaamihi wa min alcajaa'ibi acmashu kaxaalu waxa uu yidhaahday dakhtar baa ii yimid oo itaabanhaya aniguna waa taabta buu yidhaah marka waxaa soo baxday buu yidhi takhtarkan isagana in wax ku sugan yihiin buu yidhi cudur ku sugan yahi markaasu wuxuu doonahaa buu yidhi inuu idaaweeyo isagoo cudurkiisuna uu daahay waxaa la yaab le buu yidhaahday ninaan waxba arkaynoo dad indhaquul u samaynay marka ninka yani acmashka aan aad waxu arkaynoo masalo dhahaya indhaquul baan dadka u marinhayaa yaa la yaab buu yidhi marka waa saas oo kale arrinkiisu hadalladiisa waxaa ka mid ahaa inuu dhihi jiray laa ta'kulanna baydan masluuqan bilaylin abadan faqalla man akalahu bilaylin fasalima waxaa iska ilaalidaa buu dhihi jiray inaa cunto ukun la kariyey bayd masluuqa waxaa la yidhaha marka inta biyo lagu kariyo marka qolofta laga saaro saas lagu cuno habeenkii qof intuu habeenkii cunay bayd masluuqa ka badbaaday waa yaryahay hadalladiisa waxaa ka mid ah alfuulu yaziidu fi اdimaaq wاdimaaqu yaziidu fi اlcaqli fuulku waxa uu kordhiyaa buu yidhi maskaxda maskaxduna waxay kordhidaa caqliga laa yaskunu اlcaqlu fi اljismi اlhaliid caqligu ma dega buu yidhaahday jismiga aad u buuran qof buuran oo caqli badanoo maxamed ibn xasan aan ahayna maana arag buu yidha waxa uu yidhaahday alaaatu ashyaa laysa liطabiibin fiihinna xiila alxamaaqatu aلطaacuun alharab saddex shay takhtar waxba kama qabto buu yidhaahday caqliyarada ninkan waa caqligiisa si weeyaane hala daaweeyo maya berigaan jaamacadda dhiganayniba anoo takhtar dhex la jooga baa nin noo yimaaday ardada ka mid ah oo filibiin ah markaasuu wuxuu yidhi yaa abiib anaa mariid anaa abqaa cilaaj aa xanuunsanay daawa raba buu yidhi markaasuu yidhi maxaa ku haya markaasuu wuxuu yidhaahday haddii xaadida sayaaro aan arko oo baawur iyo shil dhaca waan naxaa buu waan ka naxaa xaadi sayaaro aan arko waa ka naxaa buu yidhi marka inaan jirana u malaynahay daawey buu yidhi horuu soo waxay ka mid tahay marka alxamaaqa daawo ma laha daacuunkana de daawo ma laha ma la saydayraa karo yani haramkana daawo ma laha waxa uu kaloo yidhaahday alaaatu ashyaa dawaau aladii laa dawaa'a lahu wa acya alaطibaa'a an tudaawiya alcinab labanu liqaax qasab الsukar walowlaa qasab الsukar maa aqamtum bibilaadikum waxa uu yidhahday saddex shay waa cudurka aan daawada lahayn daawadiisa oo takhaatiirtiina ay ka daalin inay daaweeyaan canabka iyo caanaha geel buu yidhaahday iyo qasabu sukar saddexdaas shay buu ammaanay saddex shay muhiima weeye marka annaka caano geel baan haysannaa dee dadku ma dareensana qiimaha iyo wanaagga ay leeyihiin ma dareensaninin waxa uu yidhaha qasabu sukar haddii uuna dhulkiina ka jiri lahayn dhulkan kuba aad naan nagaateen buu ku yidhahda masaarida markuu masar yimaaday ayib intaas waxay ahayd tacliiq oo ninkaa maaragtay ciraaqiga ah qisadiisii tacliiq ku saabsan waqfada saddexaad waxa weeyaan xaramka waxaa laga helaa waxyaalo badan oo aad u wanaagsan oo aad u khayr badan uu ka mid yahay zamzamka marka daawada zamzamka iyo ducada wax badan bay taraan oo ilaahay uu cudurro badan ku daaweeyey oo uu dad uga badbaadiyey niman soomaali oo bariitaaniya ka soo xajiyey ayaa yimid xajka nimankii baa ii yeeray nimankii baan u tegey oo iyaga baan la xajiyey waxay dhaheen nin waxaa nagu jira nala soo xajiye oo soomaali ah oo saddex iyo labaatan sano dhigala ah oo aan hadli jirin ee hadda hadalkiina u furmay dhegihiina ay u furmeen ninkii baa ii keeneen ninkan wuxuu leeyahay markaa saddex iyo labaatan sano waxba ma maqlin mana hadlin buu waa ila hadlaha isagaa ila hadlahay xaramka baan soo gaarna buu yidhaahday salaadii casirka agteeda marka dawaaf baan galuu yidhi waa dawaafay waxaa isku soo aadeen markaa maqhribkii oo soo dhowaaday iyo dawaafkuu dhammeeyey markaan dawaafkii dhammeeyey ayaan waxaan tegay yidhi zamzam zamzamkii baan aad u cabay buu yidhi oo madaxa isaga shubay oo dhegaha isaga shubay ninkii la socdaa baa wuxuu yidhi marka waxuu aan ka maqla buu yidhi asagoo dhahahaya nin mu'adin miyaa yeerahaya war mu'adin baa maqlaysaa markaas intaan fiiriya waxaa yidhi ma hadlaysaa markaasuu yidhi haa waan hadlahay adin miyaa maqlaysaa haa adinkii maqribka baa yeerahaya baa ku yidhi marka wuxuu noqday wixii uu maqlay adinkii maqribka ayaa ugu horay kadib aan soo baxna buu yidhaahday gurigii bay imaadeen meeshii bay markaa habeenkii ku hoydeen habeenkiiba wuxuu leeyahay dhegihii dhawaaq iyo hugun baa ka yeeray badan subaxii baa waxaa soo baxa buu yidhi dhegihii oo nadiif ah oo uu wax ka maqlahay iyo hadalkiiyo caadi u qablahay haweentiisii buu dama inuu la hadlo baridaani uga soo tegey markaasay inkirto wuxuu yidhi hebel baan ahay markaasay tihi hebel ma ihide hebel ma hadli jirin ayaa tahay may hebel baan ahay ninkaadii baan ahay war hebel ma ihide yaa tahay kadib baa marka naagtii loo sheego oo layidhi ninkii waa isbedelay oo ilaahay baa subxaanahu wa tacaalaa dhegii u furay iyo hadalkii wuu nala xajiyey marka isagoo hadlahayo oo dhegihiisa ay u nadiifsan yihiin buu ka laabtay marka ducada iyo zamzamka waxyaalo badan baa ilaahay subxaana wa tacaala sabab uga dhigay in ay wax u taraan mar wax laga qabo waayey qofka caafimaadkiisa iyo daawadiisa ugu dambayntii alkalima alakhiira waxa weeyaan madiina markaan tagnay baa waxaa jiray maktaba la yidhaha maktabat caarif xikmat maktabadii baan tegey xoogaa kutubaan ka soo masawirtay lacag markaa konton riyaal wax ku dhow bay dhaheen baa lagaa rabaa kontonkii baan bixiyey masala wax kalaan u baahday wixii kalaan sawirtay masale lacag kale iga dalbeen oday waardiye ka ah maktabada oo buq ah ayaa wuxuu yidhi meeqay ku dhaheen markaasaa waxaa yidhi niyow lacag markaa xoogaa igu badan aniga oon hadda aanan haysan bay iga dalbeen marka la hadal xoogaa waxaa iga dhimeen lacag markaasuu intuu ila ordayu gacanta iqabtay wuxuu yidhi war ninkaan xaaji weeyaan wax dhaqaalaana ma haystee wax ka dhima lacagta aad kuu sawirteen marka lacagtii intii ay iga rabeen bay saddex markii loo dhigo ay laba tuureen markaas ayay dhahay intaasa iska bixiyey marka intii baan bixiyey waa soo laabtay odagii baan u imido waxaan ku yidhi marka niyow nin wanaagsan baa tahay marka garkuna waa u xiiran yahay qamiiskuna aad buu ugu dheer yahay oo lugihiisu buu qariyey laakiin waxaa kuu dhiman inaad garhkana daysato qamiiskana aad gaabsato baa kuu dhiman baan ku yidhi laakiin waa aad baad u wanaagsan tahay oo waad habaysan tahay inta kale markaasuu yidhi laa laa laa laa laa sidayda baa ii roon buu yidhi sidayda baan ahaanhayaa ma wadaadada zamankaanaad rabtaa inaan ku biiro sidayda baan ahayaana wuu yidhi idaa marka yacni waxyaalaha qaladkaa hadday dhacaan waxaa dhici kartaa inay sabab u noqdaan dadka inay diinkii nacaan oo diinkii ka fogaadaan هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم